magaceegaa dumarka umulishada anagu kamid ahay gabadha dumarka umulishaan ahay dumarkaas de magaceegaa ka umulaya wax qalaba iyo wax magaranaysaayey dawa iyo ma ma garanaysayey dee waxbaba horta looma hayo si wanaagsan saddexdaa sano ee magaaladaasi tiilay ilaahay unba dee xaggiisa nooga gargaaray anagu wax qalaba iyo wax maamula iyo wax dawladu leedahay midna waanaan arag waa gartay
maalin dhaweyta gabadh baa ilmihii kusa kalmaybur ah loo qaaday oo lagu soo qalay ninkii intay jirka kusii jiray buu ilmihiina uu dhintay uu waa gartay
marka walaalow meeshu sidaasay wax walbaba ugu baahantay wax walbaba xagga dumarka qalista iyo xag walbaba dee qalab iyo wax kastaba waanu u baahan
marka waris ibraahim reegal haweenka ayaa sheegtay inaad um- ka umuliso degmada ceegaag dhibaatooyin shalag ayaad kala kulantaa xilliyada haweenku umulayaan degmadaasi haween ku dhaqan
lama koobi karo walaalow lama koobi karo
ma haysataa wax qalaba oo aad haweenka aad xilligay umulayan ama hablaha soomaaliyeed ay ku dhaqan ceegaag aad ugu gargaarto ama hablaha kale ee cisbitaalka la geeyaba
maya wallahi markaa ma hayo imana soo gelin de sidee markaa wax kaga umulisaa haddaanan wax qalab ahayn
waxaanu gacmaha yadan iska hoos dhiganaa ilaahay baa noogu surida mare yaroo xun baan u jeexanaa oo iskaga duuduubanaa meel baanu iska dhiganaa qofka markaa
xilliyada ay hawluhu umulayaan ama dumarku waxaa dhacda inay dhacdo dhigbax ay ay ay kala kulmaan umulisooyinka ama dhakhaatiirta caafimaadka ee ku shuqla arrimahaasi dhigbaxaasi adiga maku soo maraa
ha ha maantada mid baa dhigbaxday oo umushay markaasna laguma mudine waxaanu ka xirxidhnay waa iradaanu ka xirxidhnado wallahi inaanaan markaasoo qalababa uhaynin iyo waxaanu ku ku daweyno toon adiga marka maadaama tahay gaba dad umulisooyina gabdho kale aad jooga mase gabadha kaliya ceegaag umulisa ka waa adiga
maya waa aniga waa aniga
waxaa jira oo kale aan ku jeclaana inaan ku weydiino shabakada ceegaag oo lan ku weydiinaysaa magaaladu waa magaalo aada u weyn laba magaalada waaweyn weeyaan ceegaag marka dadku ma aday ku yimaadaan mase imika cisbitaalka dumarka umulaya lagugu keenaayo cisbitaalka lagu yimaadaan
maya cusbitaalka lagu keena dumarka cusbitaalka la keena cisbitaalka mar haddii lagu keeno wax sariir ah ma leeyahay cisbitaalku mase meel ayaa fariisa gaara dumarka dhigtaa marka ma cusbitaalku waa cusbitaal cusub oo hadeer la sameeyey mir qalabhuna ma dhex yaalo afar kursi iyo sariir naaweyso waxaan leeyahay miis mooyaane wax qalaba in yar iyo madasoona ma dhex taalo waris maxaad usoo jeedinaysaa ugu dambeyntii dadka haatan ku dhegeysanaya jaaliyadaha udhashay degmada ceegaag iyo dadka islaamka aba kale ama soomaalida ahaato ee ku dhaqan wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba maxaad ugu baaqasaa adigu maadaama tahay madaxii mulisooyinka degmada ceegaag
inay naga caawiyaan wax alaale wixii kor dadku noo hayo inuu naga soo caawiyo jaaliyadu inay naga soo caawiyaan wax alaale wixii aanu u baahan nahay inayna siiyaan oo noo keenaan
dhinacan maam dhinacan hay-adaha samafalka ama somalilan ha ahaata ama puntland ha ahaata ka hawlgala iyo hay-adaha qaramada midooba iyaga maxaad ugu sheegaysaa warisay